gudoomiyaha gobolka iowa kim reynolds ayaa sheegay in kiisada covid -19 iyo isbitaalada la dhigeeyo ay kusii jeedaan wadada waxay ku qanacsan tahay xaryad dheerid ah oo lasoo saaray iowans bishii hore reynolds waxay ku borinaysay dadweyneha inay raacaan tilmaamaha caafimaadka oo ay ka yimid yihiin ka foganaansho isku imaatinka intii laga jiro fasaxyada reynolds waxay sheegtay in kabadan sideed kun afar boqol xowladeenada dayralka caafimaadka safkii hore in laga talaalay covid -19 toddobaadkii hore saraakiisha gobolka waxay raajineeyeen inay helaan labaatan iyo lix kun qadaasho oo ah talaalka pfizer reynolds wuxuu tilmaamatay qaalad korsheyn ee sababa qiimo aada u sarey oo ka saabsan qondada gobolka waaxda caafimaadka bulshada iowa ayaa soo warisay lixdan iyo afar dheerid ah oo covid -19 ah oo ku dhimaatay talaaladii waxay jiray in ka badan kun saddex boqol oo kiisas wanaagsan oo dherid ah labaatan iyo afar saaci lasoo dhaafay talaalada xarumaha dareylka muddada dheer iyada oo loo mariyo barnaamijka farmasiga ah dowladda federaalk ayaa la fileeyay inay bilaabo isniinta xirka waxtarka leh ee tijaabada ah labada toddobaad ah oo degmada woodbury wuxuu ku hooseeyay xerkii toban iyo shan boqolkiiba ee toban iyo saddex point sagaal boqolkiiba c d c waxay sheegaysay in wax kasta oo ka sareeyay shan boqolkiiba ay muujinayeen fiditaanka bulshada ballaaran saraakiisha caafimaadka ee nebraska ayaa sheegay inay muhiim tahay in laga fajin qaado kala foganaashada bulshada si loo xadido faafitaanka coronavirus inkasta oo tallaalada la bilaabay iyo tirinko fayraska ee gobolka oo sii ficyanada dadweynaha caafimaadka degmada sealand ayaa sheegay in khiyaanooyinka la xiriiray tallaalka covid -19 ay ku dex wareegayaan bulshada dexdex mid ayaa codsanaysa macalmuudka qaarka daynta si qof laga daro liiska mudnaanta talaalka midda labaad way qoraal ama ameyl ay ku jirsan isku xirika daraasad ku saabsan waxaa u muuqda inuu yahay xafiiska caafimaadka ee deegaanka laakiin ma ahan saraakiisha caafimaadka waxay rabaan dadweynaha inay ogadaan ogaadaan in talaalka laga siinayo lacag la-aan si kasta waxaa noqotay adeeg bixiyayaasha waxay ka qaadi karaan khidmadaha maamuulka saraakiisha gobolka ayaa sheegay in iowa ay kusoo socoto wadadii ay ku bilaabi lahayd talaalka guryaha kalkaliinta caafimaadka ee gobolka usbuuxii soo socoto taasi waa inkasta oo gobolka loo qoondeeyay bilowgii talaaladii oo hoos u dhacay ku dhawaad labaatan boqolkiiba